alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira sheikhu hadal kooban oo faa'iido badan xambaarsan ayuu inoo sheegay jazaahu allahu khayran wuxuu inagala hadlay tawxiidka ama cibaadada in ilaahay loo saaf yeelo nebigana sala allahu alayh wasalam sunnadiisa la raaco waa labadii sharti ee camalka saalixa lagu aqbalaayo oo camalka saalixa aqbalaadda la aqbalayaa waxay ku xidhan tahay alikhlaas wa mutaabacatu rasuuli sala allahu alayh wasalam in cibaadadii ilaahay loo keli yeelo oo loo badhax tiro oo loo saaf yeelo iyo in rasuulka sala allahu calayh wasalam sunnadiisii la raaco daahiran wa baatinan kor iyo kalba laga raaco labada mid waliba waxay leedahay nusuus badan adillo badan baa ku soo aroortay tawxiidkuna waa aslu usuul waa asalkii asallada waa asaaskii diinta waa tii rasuulladoo dhan loola soo diray wama arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu ataaguut id jaa'athum alrusulu min bayni aydiihim wa min khalfihim an laa tacbuduu ila allah waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi an laa tacbuduu ila allah rasuul weliba wuxuu ku baaqayay allahoo keliya hal caabudo marka uu qownkiisa u yimaado wuxuu ku lahaa ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayruh allahoo qura caabuda cid kale ilaahay ha la caabudina oo makhluuq in ilaahay lala caabudaa ma bannaana ayan kaan makhluuqaasi malag ha noqdo ama nebi ha noqdo ama insi ha noqdo ama jinni ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama geed ha noqdo ama wax kale ha noqdo hadduu ruuxu dhagax caabudo iyo hadduu malak caabudo iyo hadduu nebi caabudo iyo hadduu weli caabudo iyo hadduu shaytaan caabudo waa isku xukum mid waliba waa gaalnimo khayru khalqi illaahi in la caabudaa ma bannaana cibaadada la caabudaana waxay noqonaysaa gaalnimo walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun binasi lqur'aan bu allah wuxuu sheegayaa malaa'igta iyo nebiyada in rabbiya laga dhigta inay kufri tahay dadka qaarkood markay aayaddaasoo kale maqlaan waxay u fahmayaan malaa'igta iyo nebiyada in loo caqiideeyo loo rumeeyo inay khaaliqiin wax abuuran yihiin ayaa gaalnimo ah laakiin uma fahmayaan inuu wax abuuraba yaanad ka aaminina haddaad cibaadadii ilaahay aad la siiso oo makhluuqa la caabudo malagga ah ama nebiga ah waa lagu gaaloobaya uma fahmayo waayo dadka qaar waxay moodayaan waxa lagu gaaloobaa bes inay tahay ictiqaadka la rumeeyo in cid ilaahay aan ahayni ay wax abuurto laa ilaaha ila allaahu markay maqnaanna waxay u fahmayaan inay tahay laa khaaliqa ila allah cid wax abuurtaa ma jirto allah mooyaane laakiin muraadka looga jeeday aayaddan aayadaha ku soo arooray laa ilaaha ila allah ama laa ilaaha ilaa huu loogama jeedin macnaheeda laa khaaliqa ila allah oo ilaah macnaheedu ma aha mutaabiqa u ah ee ay waafaqaysaa in looga jeedo bimacnaa khaaliq waa jirtaa macbuudka xaqa ahi inuu yahay ka keliya wax abuura laakiin ilaah macnihiisu maaha khaaliqa gaaladii mushriki alcarab ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu la hadlaayey ee ku lahaa quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu way garanayeen allahoo keliya inuu wax abuuro aayado badan oo qur'aana ku yimi walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulunna allah haddaad weydiiso yaa cirarka iyo dhulka abuuray waxay odhanayaan allah baa abuuray yaa idinka idin abuuray ma haddii lagu yidhaahdo waxay odhanayaan allah baa abuuray haddii lagu yidhaahdo yaa idin arsaaqaya yaa maqallada iyo aragyada mulkiya iyo umuuraha maamula waxay odhanayaan allah قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله شن أمورات بالغشان waxaad ku tidhaahdaa man yarzuqukum min alsamaa'i waalard yaa cirka idinka arsaaqaya dhulkana idinka arsaaqaya am man yamliku asamca waalabsaara yaa mulkiya oo hantiya maqalka iyo aragyada yaa ka soo bixinaya ka dhintay mid nool ka soo dhex saaraya mid noolna yaa ka soo dhex bixinaya mid markaa dhintay man yudabbiru alamra yaa umuuraha dabbaraya oo maamulaya yacnii umuuraha caalamkan iyo jiritaankan ee cir iyo dhul iyo wax kalaba leh yaa maamulaya fasayaquuluuna allah waxay odhanayaan allaah ayaa sidaa samaynaya marka waa garanayeen mushrikiintii carbeed inuu ilaahay keligii wax abuuro oo wax arsaaqo oo wax mulkiyo oo umuuraha dabbaro maamulo laa ilaaha ila allahu waxay u diidayeen waxay garanayeen cibaadada in ilaahay loo keliyaynayo inay koobsanayso cibaadada rabbi loo keliyaynayaana macnaheedu ma ahoo keliya ictiqaadka la rumaynaayo khaaliqnimada ilaahay dadka qaar baa waxay yidhaahdeen dadka dhintay inaan baryo oo iyaga gargaar weydiisto aan idhahdo sheekh hebelow kurbada iga qaad dhibaatada iga fayd caafimaad isii xanuunka iga qaad roobkeen inaan sidaa idhaahdaa mar haddaanan ka aaminsanayn isagu inuu iskii u bixinaayo haddaanan ka rumaysnayn iskii inaanu waxba u anfacayn aan rumaysnahay wax allo waxay u yeelaysaa ma jirto waxna kuma jirno waayo inuu isagu wax anfacaayo ma aaminsani mid baa lagu yidhi oo ka warran dhagaxa ka warran ma baryi kartaa ila isagu waxba anfici maayeen haa dhibi kuma sugna buuri inaad tahay yaa xajaru akhisnii dhagaxow ii gargaar wax dhiboo ku jabani ma jiro dee ta noocaas waa mid khalad ah waa mid aan sax ahayn waxay ka hor imanaysaa nusuusta waman adallu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila yowmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim haafiluun waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu biciibaadatihim kaafiriin baadita ugu daran inay tahay ducada ilaahay hayrkii la baryayo oo ashyaadaa marka aan noolayn in la baryaa inay tahay dalaalkii ugu darnaa iyo baaditii ugu darnayd baa ilaahay sheegay cibaadana inay tahay waayo muxuu u baryayaa markuu baryaya waa inuu aaminsan yahay inuu maqlaayo oo og yahay baryadiis taasina macnaheedu waxay noqonaysaa haybkuu og yahay hebeloo qarniyaal ka hor dhintay intaasoo qarni ka hor baa meeshaan uga yeedho iyo afkaan ugu yeedhoba waa i maqlayaa waa i og yahay cilmulghaybkii baad u sugtay noqonaysaa qul laa yaclamu man fi asamaawaati waalardi alghayba ila allah haybkana allah keliya og wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ilaa huu allah agtiisoo keliya waxa ahaatay ilaa cinda hayri mafaatixu alghayb allah mooyaane cid kale ma oga cilmulghaybkii ilaahay baa lagu koobay oo adilladu ku koobaysaa markay gabadhii geeraartay ay tidhi wa fiina nabiyun yaclamu maa fii hadin nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam laa yaclamu maa fii hadin ila allah waxa berri jiri doona allah mooye cid kale ma oga maxay inantaasi tidhi nebi baana dhex jooga og waxa berri dhici doona iyadu waxay u wadatay waa loo waxyoonayaa waayo waxyigaa soconaayey nebiguna waa noolaa dhexdooda ayuu jooga malakuljibriil baa u imanayey waa loo waxyoonayay laakiin itlaaqa ay sidaa itlaaqdee sii daysay si caama ay sidaa u tidhi waxa berri dhici doonuu og yahay ayuu nebigu diiday markaasuu wuxu uhi laa yaclamu maa fii hadin ila allah waxa berri jiri doona allah mooye cid kale ma oga ilaahay baa cilmigeeda la gaara dadka qaar waxay u qabaan wax nebiga ka qarsoonaaba inayna jirin ee wax walba u ogaaday nebi maxamed ba marka laga yimaado dadka qaar waxay ka aaminsan yihiin inay mashaayiikh awliye ah oo wax walba ogihi inay jiraan markaasaa waxay leeyihiin sheikh hebel wax walow ilaahay uu ogaaba waa ogyahay oo sheekh hebel baa wuxuu yidhi wa aclamu cilma allaahi uxsii xuruufahu cilmiga ilaahay baan ogahayoo xuruuftiisaba waa koobay waxbaba ima seedin wartaas ma saxda nusuustii haddaad eegto aayaadka qur'aanka qul laa yaclamu man fi asamaawaati waalardi alghayba ila allah wacindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ila hu caalimu alghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul xataa rasuulka wax walba looma sheegin malakuljibriil markuu nebiga weydiiyey sala allahu alayh wasalam ou yidhi akhbirnii can isaaca wuxuu yidhi malmas'uulu canha biaclama min asaa'il ka la weydiinayo aniga ahi oo nebi mursala ahi ugama aqoon badna ka weydiinaya oo malak muqaraba ah oo malaa'igta ugu mudan bimacnaa kaagama aqoon badni qaar baa waxay u fasireen haddaba kaagama aqoon badni waxaa looga jeedaa adna waad og tahay adna waa ogahay leebelka ogaalkaynu ognahaa isku meel jooga ya isku sibaynu ognaho uma kale cilmi badnino ogaalkaynu ognahay dheeraad kuma kala lihine waa isku leeban ma sax baa maya maxaa caddaynaya waxaan daliil lahayna reebban riwaayo kaloo xadiiska u sugnaatay isla xadiiskaa laftiisa oo bukhaari iyo muslim ku sugan ayaa waxay sheegaysaa akhbirnii can isaacati markuu yidhi malakuljibriil in nabigu ugu jawaabay sala allahu alayh wasalam hiya min khamsi alghaybi laa yaclamuhunna ila allah bukhaariiyo muslim bay ku sugantay waa riwaayo ukhra shanta qaybkay ka mid tahay saacadiyo allah mooye cid kale ma oga naskii xadiiska caddeeyey haddii duuduubka lafdigan ku sugan sidan aad u qalloocisay midaanan qalloocin karayn baa meesha taalla markaasuu nebigu wuxuu akhriyey aayaddii aayaddii luqmaan buu akhriyey ina allaha cindahu cilmu saaca ilaa akhir ilaaya oo mafaatixu lghayb waa shanta aayaddaa ku sugan wakhtigay saacaddu dhacaysaana waxay ka mid tahay shanta mafaatixulghaybkay ka mid tahay in la yidhaahdo waxa weeye cilmulghaybkii sheikh hebel ama sheikh fulaan iyo sheikh callaan loo sugo oo la yidhahdo wax walba waa og yahay dee qur'aankii bay ka hor imanaysaa shay qur'aankii ka hor imanaayo qur'aankii wuxuu diiday sugayana dee in la qaato maaha ila qur'aanku waa kalaam ullah fadlu kalaam illaahi cala saa'iri alkalaami ka fadli illaahi cala khalqi tawxiidku waa asl usuul weliba ducada aan ku daree baryada ilaahay kayrkii la baryaayo weliba cidda la baryayaana ay tahay cid dhimatay oo aan kaa warqabin waxyaalaha kale ay koobsanaysa waxaa ka mid ah in laga aamino inuu awoodu leeyahay dhibaatadii inuu faydi karo ila cid aan laga aaminsanayn dhibta inuu qaadi karo oo aan laga aaminsanayn inuu kaa warqabo ya in la baryaa ma suuragala cidda la baryaaya waa inay tahay cid la og yahay inay kaa warqabto oo baryadaada ay maqlayso oo wax ay mulkido oo baryada ay ajiibi karto oo kurbada ay faydi karto waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabu lakum waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir maxaad u baryin ma mulkiyaan kuwa aad baryaysaan ilaahay hayrkii isku soo daroo dhammaantoodba min duunihi soo soo geli maayaan waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir qitmiirku waxa weeye laftimireedka marka timirta laga cuno xuubka yaree cadee ku wareegsan xuubkaa yar baa waxaa la yidhahdaa qitmiir intaa xuubkaa yar ee cadee laftimireedka ku wareegsan in la eg ma mulkiyaan iskadaa wax kale haddaanu waxbaba mulkiyin oo waxba lahayn maxaad u baryin in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum haddaad baridaan baryadiinna maqli maayaan walow samicuu ma stajaabuu lakum hadday idin maqli lahaayeen fardan wa taqdiiranna idimay ajiibeenoo waxba idinkamay aqbaleen talow baryada xukunkeedu wuxuu yahay wayowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum nasul aaya sheegaya inuu shirki yahay waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo oo haddaan iminka ruux weydiistaan idhaahdo warqado ii qaad ila waa baryo cidaan ilaahay ahayn aan baryaye ma shirki baan ku dhacay waxaa la odhanayaa maya saddex shardi makhluuqa la baryaaya haddii saddex shardi meesha yaallaanoo kulmaan baryadaasi shirki waa ka baaqatay gaalnimo waa ka baaqatee waxay dhex taallaa inay xalaal tahay iyo inay xaaraan tahay saddexda shardi waa maxay makhluuqaad wax weydiisanaysaa waa inuu yahay mid nool an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh kaad baryaysaa waa inuu xayi yahay oo nool yahay ee hadduu dhintay kaad baryaysaa dee awood kale inuu leeyahay inaad ka aaminsantahay noqonaysaa marka shirkay noqonaysaa alxaadira waa inuu joogaa ama xukum xaadir leeyahay ee hadduu haa'ib yahay xukum xaadirna aanu lahayn shirki ka baaqan mayso oo cilmilhaybkii in loo sugaayay noqonaysaa xukumka xaadir maxaa leh ruuxii waa maqan yahay laakiin sabab caadiya isku kiin xidhayso warqad baad u dirtay ama farriin baad u dirtay ama markaa asaaliibta caadada lagu bartay warku inuu ku gaadho ee muctaadka ah baad warka ku gaadhsiisay sida aalaadkan cusub ee hadda markaa muctaadka ay markaa warku ku gaadhayen wax kale inaan laga aaminsanayn baa meesha imanaysaa laakiin iyadoo sabab caadi oo isku kiin xidhaysaa aynay jirin uuna kaa maqan yahay dee cilmulghaybkuu og yahay bay noqonaysaa ila cilmulghaybku wuxuu u qaybsamaa muqayad iyo mutlaq iminka gidaarka waxaa ka dambeeya innaga nisbadeenna waa u qayb laakiin ruuxa jooga qayb uma aha ruuxa jooga qayb uma aha falamaa khara tabayanat iljinnu an low kaanuu yaclamuuna alghayba maa labisuu fi alcadaabi almuhiim qayb maxaa lagu magacaabay waa dhimashadii nebi sulaymaan dhintay isagoo jinkii kaga shaqaysiinaya oo shaqooyin culus u diray ayuu ushiisii isagoo taagan ku tiirsaday waana taagan yahay naftii taagnidaa lagaga qabtay muddo badan ayuu sulaymaan saa u taagnaayoo ushii ku tiirsanaa iyaguna ay moodayaan inuu nool yahay markaasay shaqo culusoo adag ku jireen markii dambaa aboor ku baxay ushii markii dambuu dhacay xaaladdaasaa waxaa u caddaaday jinkii hadday qaybka ogaan lahaayeen cadaabkan iyo dhibaatadan iyo shaqadan culusee cadaabka ka dhigan kumay sugnaadeen maxaa cadaab lagu magacaabay waxaa lagu magacaabay shaqada dhibta badan qaybkaasi muxuu ahaa qayb muqayaduu ahaa ila wax waaqicoo dhacay ayuu ahaa wax mustaqbaloo soo socda ma ahay marka haddii sabab isku kiin xidhaysaa ama si caadada lagu ogaado warka ay ku ogaanayaan meesha aynay oolin aynay kaa maqan yihiin dee waxay noqonaysaa in laga aaminsan yahay qaybka inay ogyihiin dee markaa shirkay noqonaysaa waxa la weydiisanayaa waa inay tahay wuxuu kari karo ee waxaan makhluuqba kari karin haddii la weydiisto shirkay noqonaysaa masalan maxaa la yidhi xanuunka iga qaado ibogsiyi hebelow ibogsiyo xanuunka iga qaad xanuun yaa qaadi kara allaahoo qura muxuu nabigu yidhi sal allahu alay wasalam allaahumma rabba annaasi mudiba alba'si ishfi anta ashaafii laa shifaa'a ilaa shifaa'uk shifaa'an laa yuqaadiru saqama caafimaad allahoo keliyaa bixiya cid kaloo caafimaad bixinaysaa ma jirto ma odhan nebigu sala allahu alayh wasalam laa shifaa ilaa shifaa'uka wa shifaa'ii oo rasuulka laguma darin ee xanuun ilaahayoo keliya qaado wax bogsiiya saddexdaa sharti haddii mid maqan yahay waxay noqonaysaa ducaau hayr illaah shirki bay noqonaysaa hadday saddexduba dhammaystirmaan makhluuqna la bariyey shirki waa ka baaqatee waxay dhex taallaa maxalaal baa baryadani mise waa xaraam oo xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegayey yaa qabiisatu ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi alaaa nebigu inuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam qabiisow su'aashu saddex midaan ahayn uma bannaana saddex nin midkood bay u bannaan tahay baryadu markaasuu saddexdii nebigu sheegay saddexdii markuu sheegay wuxuu yidhi wamaa siwaahunna suxtun ya'kuluhaa saaxibuhaa suxta wixii intaa ka soo hadhay waa xaaraan ruuxa markaa u saaxiibkii uu xaaraan cunayo marka culamada qaarkood waxay idhahdeen mas'alatu almakhluuqi fi اlasli muxaramatun wa inamaa ubiixat lidaruura su-aasha makhluuqu wax la weydiisto asalkeedu waa inaynay bannaanayne xaaladka laga soo reebaya waa mar daruuro lagu banneeyey saas yadan marka tawxiidka ilaahay ha loo saaf yeelo aqoon tawxiidka ha loo sii yeesho ha la barto laa ilaaha ila allaahuna macnaheedu waxay tahay sidaa wada garanaysaan in shaa allah laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane yacanii cid allah ka soo hadhay haddii la caabudo baatil baa lagu caabuda rasuulladu waxay ku baaqayeen cibaadada in ilaahay lagu koobo anlaa tacbuduu ila allah anlaa tacbuduu ila allah iyo laa ilaaha ila allah waa bimacna waa isku macne haddii ikhlaaskii iyo tawxiidkii aan lala imanin camalkaasi wuxuu noqonaya marduud shardiga labaad ee camalka lagu aqbalayaana waa in rasuulka la raaco sunnadiisa sala allahu alayh wasalam sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam raacitaanka la raacayo waxaa soo gelaya daahiran wa baatinan kor iyo kalba in laga raaco labada shardi culamada qaarkood waxay yidhaahdeen shardiga ikhlaaska ku saabsan cibaadada in ilaahay loo saaf yeelaa mutaabacada rasuulka la raacayo waa ka mid oo rasuulka waxa lagu raacaya dee ikhlaas baa ugu horreeya hadda maxaa gaar loogu sheegay haddii shardiga ikhlaaskuwa mutaabacatu rasuulka gelaayo oo rasuulka in la raaco daahiran wa baatinan ikhlaasku ugu horreeyo maxaa gaar loogu sheegay culammadu waxay yidhaahdeen waxaa gaar loogu sheegay liahamiyatihi muhimmadduu leeyaha gaar loo xusay wa ilaa mutaabacatu rasuulku ka mid yaho ugu horreeyaa taabiciinta qaarkood maxay yidhahdeen mas'alataani yus'alu canhuma alwaluuna walaakhiruun laba su'aalood dadkii hore iyo dadka dambeba waa la weydiinaya laba su'aalood waa maxay maada kuntum tacbuduun wa maada ajabtum almursaliin abulcaaliya oo taabiciinta ka midi saasuu odhanaya wakadalika qataada labada su'aaladoo cid walba la weydiinaya maxay tahay maxaa caabudi jirteen waa su'aal can ilikhlaas maada ajabtum almursaliin waa su'aal can almutaabaca wa yowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين لبضى آيات بودريشين مركا إخلاصك إلى متابعة أذي أذى الوددان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هل الراعوا هل قد ينادوا سنة الرسول وحلق أبد بعد يا الراعتان كلا الراعيو بدع ضلالات كيا بعضنا tawxiidka marka la doonayo in la raaco waa in shirkigii la bartaa si looga taxadiro la ysaga ilaaliyo caraftu shara laa lishari walakin litawaqiih waman laa yacrif ishara min annaasi yaqacu fiihi sharkaan bartay sharnimo uma baran si aan isaga ilaaliyaan u bartay ruuxaan sharka baranoo dadka ka midina sharkii waa ku dhacayaa isagaa garanaya inuu shar yahay nin shiikhoo caalimani wuxuu soo qoray warqad warqaddii buu dabeedna wuxuu ku yidhi laa calimta makruuhan wax xun waqaanad garan ninkii shiikhaabaa wuxuu ugu jawaabay ducadaasi waa kalad waa duco qaldan waayo dee shirkigu waa makruuho waa wax la nacayo xun haddana waa loo baahan yahay in la garto si looga taxadiro la ysaga ilaaliyo ilaa haddaanu qofku garanaynin waa ku dhacayaa isagaan ka warqabin wuxuu ku dhacay inuu shirki yahay isagaan ka warqabin wuxuu ku dhacay inuu bidco yahay marka horena maxaa la yidhahdaa yucrafu shayu bididdi shayga waxaa lagu gartaa lidkiis ruuxaan shirki garanayn iyo qaybihiisa iyo waxa shirkiga ah tawxiidna garan maayo ruuxan bidcada iyo noocyadeeda iyo waxyaalaha bidco noqonaya aan garanaynin sunnana garan maayo sababtu maxay tahay shayga lidkiisaa lagu gartaa shayga lidkiisaa lagu gartaa maamah weeyaane wadaadow daliil u keenin marka inaanu garanayn haddaanu shirki garan tawxiid inaanu garanayn haati daliil allah wuxuu yidhi alam tara ilaa rabbika kayfa madda dilla walow shaaa lajcalahu saakina uma jacalna ashamsa calayhi daliila allah wuxuu inoo sheegay harhka waxa ina tusinayaa ee ilaahay daliil uga yeelay ina tusiyaa inay qorraxda tahay waxay culammadu ka daliishadaan oo kala baxaan lowla ashamsu lam yucraf idillu haddaan qorraxi jiri lahayn hadh lama garteen saas aawadee qur-aanka waa maxay waa mathaaniya marka tawxiid laga warramo waxaa laga warramaa shirki marka gaalo laga warramo waxaa laga warramaa mu'miniin marka janno laga warramo waxaa laga warramaa naar marka ahlu janno laga warramo waxaa laga warramaa ahlu naar marka xalaal laga warramo waxaa laga warramaa xaaraan ashyaadaa iska hor jeeda maxaa loo sheegaya xaq marka laga warramo baatil baa laga warramaa rusushiiyo atbaacdooda marka laga warramo ciddii ka soo hor jeedaa laga warramaa waa si faariq u kala caddaadoo si fiican loogu fahmo sababta keensatay dad fara badani inay waxyaalo badan oo shirkiyaada ama bidaca ama khuraafaada ay ku dhacaan waa maxay waa inay aqoon u lahayn oo garan xudayfat bnu lyamaan muxuu yidhi kaana annaasu yas'aluuna rasuul lah sala allahu alayh wasalam can ilkhayri wa kuntu as'aluhu can ilshari makhaafata an yudrikanii waa xadiis macruufa oo la garanayo dadku nebiga waxay su'aali jireen khayrka anna waxaan weydiin jiray sharka anoo ka baqaayo sharku inuu soo gaadho dad fara badani sharad badan bay ku dhaceen iyagaan ka warqabin waxay ku dhaceen inuu shar yahay sababta saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam ummadda uga ikhlaas bateen ee uga jihaad bateen ee diinta dadaalkeeda iyo nusradeeda ay uga fara bateen waa maxay culamada muxaqiqiintu waxay dhahaan khayrka iyo sharkay dadka uga aqoon badnaayeen labadaba khayrka iyo sharka mid walba dadka waa uga aqoon badnaayen cumar bnu khataab muxuu yidhi inamaa tanqudu cura alislaami curwatan curwatan idaa nasha'a fi lislaami man laa yacrif iljaahiliya guntimaha islaamku mid mid bay uga lumayaan oo uga furmayaan hadduu islaamnimada ku barbaaro ruux aan gaalnimada garanayn muxuu tilmaamaya cumar ibnu khataab guntimihii islaamku isagaa garanaya ruuxan bay ka lumayaan waayo ruuxani sharkii ma yaqaano jaahiliyadii iyo gaalnimadii ma yaqaano hadduu sharka xumaantiisa garanaayo si fiicanna sharka u garanaayo aad iyo aad buu uga taxadiri lahaa khayrkana aad buu ugu dhegi lahaa culammadii ahlu sunnahee hore ee salafka qaarkood waxaa laga soo naqliyey inii shadiidun cala aljahmiya liannii kuntu minhum jahmiyadu waa qolo luunsan oo habowday ahlbidaci ka mid ah wuxuu ihi waan ku adagahay buu ihi waayo waan ka mid ahaan jirin dee waxoodiibuu aad u yaqaanaa laakiin ruuxaan soo marin yacni bidcooyinka iyo dalaalaadka iyo waxyaalaha aan garanayn ee bas la yidhi sida saxda unuu laqin wax kale aan loo sheegin isagoo aan islahayn waxba kaaba xuma ayaa laga yaabaa wax badan inuu ka tago inamaa tanqudu cura alislaami curwatan curwatan ida nasha'a fi lislaami man laa yacrif iljaahiliya walaalayaal shareecada barashada la baranayo aad ha loogu dadaalo aad ha loogu dheganaado nusuusta iyo adilada aad ha loo barto waxyaalaha wasaa'isha ah ee ka qayb qaadanaya in shareecadii si fiican loo fahmana cilmul wasaa'ilkana waaa ha lagu dadaalo waayo maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun shareecadii in la fahmo ma suuragal haddaan carabiyadii la baran haddaan usuulkii la baran haddaan mustalaxulxadiiskii la baran haddaan culuum qur'aankii la baran culumta maqaasida ahina ee daata ahaantooda loo jeedaana waa kitaabka iyo sunnada iyo cilmiga lagala baxay kitaabka iyo sunnada waa haayadii la doonaayay in la barto aad iyo aad ha loogu dadaalo aad ha loogu aqoon yeesho ha la barto hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulkana cid kale hadalkood waa inaan laga doorbidin oo bashar kale hadalkiisa aan laga hormarin qur'aanka iyo xadiiska ee qur'aanka iyo xadiiska waa in la hormariyaa laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee saxiixa ee nebiga ka sugan markay ruuxa u caddaato waa inuu raacaa waa inaanu odhan sheekh hebel baa khilaafay marka anna sheekh hebel baan iska qallidan oo laguma badbaadayo naskii iyo daliilkii isagoo ruuxa u caddaaday inuu hadalka ilaah iyo hadalka rasuulka intuu khilaafo uu yidhaahdo anigu sheekh hebel baan iska raacaya iska qallidanaya ee a'immadu dhammaan maxay dhahaayeen idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi hadduu xadiisku asaxo isagaa ii madhaba imaamu shaafici baa yidhi a'immada kalaa yidhi imaamu shaafici muxuu yidhi إذا وجدتم قولي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا قولي عرض الحائط هذا الكيد هذا أركتان أما هشان إصابه خلاف صن يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكيد قدر كل صن إما الشافعي وقدر دارنا أي ما ذكر الأساس يقدر دارنا cudurdaar baana keensaday caalim min alculamaa ama min ala'imma markuu khilaafo yacni xadiis markaa nebi uu khilaafo cudurdaar baa keensaday waxaa dhici karta xadiisku inaanu soo gaadhay sheikha waxaa dhici karta inuu soo gaadhay oo uu mooday xadiiskan inuu mansuukh yahay wa fii nafsi alamri inaanu ahayn waxaa dhici karta xadiiskan inuu ta'awulay waxaa dhici karta xadiiska inuu maqlay laakiin sixadiisu aynay u caddaan saas aawadeed konton mas'alo in ka badan baa imaamu shaafici laga soo naqliyey inuu mid walba yidhi in sabata haada alxadiisu qultu bihi konton xadiis in ka badan baa sidaa laga soo rabay axaadiista uu sidaa ka yidhi maxaa ka mid a waxaa ka mid a xadiiska uu nebigu yihi sala allahu alay wasalam tawada'uu min luxumi alibili walaa tawada'uu min luxumi alghanam hilibka geela cunitaankiisa ka weysaysta hilibka adhiga cunitaankiisa ha ka weysaysanina imaamu shaafici muxuu yihi in sabata haada alxadiisu qultu bi imaamu lbayhaqi axmed ibnu xusayn oo naasiru lmadhab ah wa khaatimu lmadhab wuxuu yidhi qad saxa bilaa rayb shaki la'aan buu xadiiskani asaxay min xadiisi jaabir iyo min xadiisi albara labadaba imaam kale oo a'immadii xadiiska ka midii wuxuu yidhi oo shaafici dabadiimi haddaan joogi lahaa wakhtiga shaafici hadalkaa yidhi yacni macsharka laysugu yimi ee dadku wada fadhiyaan baan intaan ka kaco odhan lahaa shaaficiyow xadiisku waa asaxay oo nebiga waa ka sugan yahay ee dheh marka axaadiista nabiga sala allahu alayh wasalam waa in la qaataa waa in lagu camal falaa waxaan ku khatimayaa laba qiso ama saddex baan idhaahda koob koobanoo laakiin yar mid waxay ku saabsan tahay inan baa wuxuu igu yidhi iyadoo nin uu kitaab naxwaha dhigayo ayaa kitaabkii naxwaha ahaa wuxuu tusaale u soo qaatay waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaamati aayadda awalkeeda wadaadka kitaabka naxwaha dhigayay ayaa wuxuu yidhi yaa ka baadi badan laa axada adallu miman yadcuu min duuni illaahi mid baryaaya min duuni illaahi sida sheikh hebel oo kale anna markaa sheikh hebelka aad baan ugu cindanahay buuri markaasaa ku uhi kitaabka been ha ka sheegin sheekh hebel kuma yaalle ka sheekh cabdiqaadir buu yidhi markaasaan ku uhi cabdiqaadir kuma yaalle kitaabka been ha ka sheegin nin kaloo la fadhiyaa wuxuu yidhi manta ma caaqil baa loo isticmaalaa mise hayru caaqil markaasaan idhi caaqil baa loo isticmaalaa markaasuu cabdiqaadir ma caaqil baa mise waa hayru caaqil markaasaan waa caaqil miman yadcuu min duuni illaahi ma duunallaahi baa mise waa allaah markaasuu aan idhi waa duunallaahi ila waa allah ma odhan kareen markaasuu mar hadduu duunallaahina yahay marna caaqil loo isticmaalo isna caaqil yahay meelaad uga saartaa ma jirta buuri meelaad uga saartaa ma jirto xujadii baa igu xidhantay buuri arrinkaa waxaan kaga baxay ugu horreeyey ee ishkaal igu keensaday taasay ahayd buuri labada qise kale waxay ku saabsan yihiin xagga itibaaca sunnada nebiga la raacayo labada qise kale waxaa sheegay alimaam ibnu kasiir fii kitaabihi albidaaya wuxuu yidhi xadiis nebigu sala allahu calayh wasalam ka sugnaaday oo abuu hurayre laga soo wariyey ayaa la sheegay xadiiskii markii la sheegay ibnu kasiir baa odhanaya baa nin baa wuxuu yidhi abu hurayre been buu sheegayaa nebigu ma odhan jamac baana lagu wada joogaa masjid sidanoo kalea lagu jiraa ibnu kasiir wuxuu leeyahay masjidkiibaa waxaa ka soo dhacay mas bahal hoosaa ka soo dhacay ama maska noocaynu naqaanno ha ahaado ama noocyada kale abeesada iyo ha noqdabe markuu soo dhacay oo dhexdooda saa ugu soo dhacay baa la kala yaacay ninkii buu daba dhigtay dadkii kale ma eriyen ninkii yidhi abu hurayra been buu sheegayaa baa maski eriyaday dadkiiba dee intay ku soo jeesteen bay waxay tub tub tub markaasuu tubtu aan toobad keenay meel alla meeluu ka baxay lama arag waa ka hadhay maalkii raadii ruuxna meeluu maray lama arag qisa waa taa qiso labaad alimaam ibnu kasiir baa sheegay iyadana wuxuu yidhi nin baa wuxuu ku dheeldheelay cadayga la cadaydo markaasaa wuxuu yidhi caday wax saasa ma aha dabeedna intuu soo qaaday caday ayuu duburtiisa halka uu saxarada ka keeno ayuu saa u marmariyey ibnu kasiir baa odhanaya ninkii baa caloosha la dibiriyey sidii wax uurg lahoo kale ayuu noqday wuxuu sidaa ahaadaba maalintii dambe ayuu bahal yar dhalay bahal yar baa ka soo dhacay dabeedna bahalkii waa dhintay markaasuu kaasaa i dilay isna in yar dabadeed buu dhintay labada qiso mid walba waxaa ku jirta cibro dad fara badan oo sunnada nebiga afka ku taagaya ama abu hurayre iyo wax ka sheegaya waxaa laga yaabaa inaan ciqaabta loo soo dedejin war hoy taa aada ha laysaga jiro ha layska ilaaliyo sunnada nebigana sala allahu alay slam ha lagu dhego itibaacaada ha lagu dadaalo raalliiga ahaada waa idinku dheereeyey jazaakum allahu khayran wa baaraka allah fiikum wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk
jaza allahu almashaayikha khayr aljazaa ilaahay subxaana wa tacaala labada sheekh ee martida ah kelimaadkaasi ayna yidhaahdeen ilaahay subxaana wa tacala khayr ha ka siiyo as'ilada waxaynu ka gaadhno bacda cishaaga markaynu salaada tukanno ayaabaynu weydiin doonnaa awalan wax walba waxa u horeeya horta inuu ikhlaas la yimaado cilmigan uu baranayo inuu ilaahay dartii u barto jahligii inuu naftiisa ka kor yeelo uma markuu cilmigaa barto mujtamaca ama bulshada uu ka tirsan yahay inuu isagana jahliga ka kor yeelo ilaahay dartiina uu barto oo ikhlaaska ugu horeeyo marka ikhlaas uu la yimaado oo cilmiga barashadiisu keliya ay tahay ilaahay dartii ee aysan ahayn markaad cilmigaa barato shiikh ha lagu yidhaahdo ee qaadi hebel noqo adduunye iyo xoolo ku hel mansab ku gaar inaysan ka noqon oo ikhlaaskiisa meesha ku baabeen ta koowaad waa inuu ilaahay dartii oo horta ikhlaas ula yimaado midda labaad cilmiga in uu qofku soo raadsado maxaa yeele alcilmu yu'ta baa la dhihi jira walaa ya'ti inuu raadsado oo meeshii cilmiga madaanteedii uu ku tugmayey inuu aado waa midda labaad ta saddexaad cilmiga waa inuu marka uu rabo culuum shariica inuu barto waa inuu talaqi helaa culummadii inuu la fadhiisto ahalka u ahayd culummada ahalka u ah inuu ag fadhiisto oo cilmigii afkooda uu ka qaato waxyaalaha cilmiga lagu barta bay ka mid tahay waa inuusan waxaa ka mida waxyaalaha cilmiga lagu barto in uusan ka xishoonin wixii uu garan waayo ee culammada uu weyddiiyo ninka culummada ahee culummada ama ninka caalimkaah wax uu ka baranayo inuu su-aashii weyddiiyo uusan ka xishoonin oo xishood darteed uusan uga gaabsanin amase kibir iyo isla weynin darteed inuusan su-aashii uga gaabsanin waxyaalaha cilmiga lagu barto ayay ka mid tahay leanna waxay yidhaahdaan almustaxyi waalmutakabir laa yaflaxaani abada su-aasha marka ee dadka uu wax ka baranayana cilmiga uu ka baranaya maadaama culuum shariica ay diin tahay waa inuu qofka sunniga oo ariiqa saxda ku taagan sunnadii nebiga laasimay inuu wax ka barto waad ogtihiin aarkii maxamed ibni siriin oo fii muqadimati saxiixi muslim ku jirtay markuu la hadlay wuxuu yidhi ina hada alcilma diinun fanduruu caman ta'khuduuna diinakum cilmigaana culuumu shariica waa diin weeye cidda aad wax ka baranaysaanna iska eegoo iska fiiriya marka waa inuu dadka ahlu sunnahana ka qaato waa inuu cilmigii soo raadiyo waa inuu culammadii talaqi ku sameeyo waa inuu ilaahay dartii u sameeyo waa inuusan ka xishoonin iskana weynayn wabilahi towfiiq
su-aasha labaad sheekh oo su-aasha hore xidhi la leh wuxuu leeyahy cilmiga dhaxalka sidee baan u baran karaa cilmiga dhaxalka sidee baan u baran karaa buu leeyahy cilmi alfaraa'id
faraa'idka sidaa og tihiin qur'aankana ilaahi wuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala saddex aayadood oo fii suurati nisa ku jiro yusiikum allaahu iyo walakum nisfu maa taraka iyo yastaftuunaka aayadda ugu dambayso rabbi faraa'idka wuu ku sheegay oo dhaxalka ah kutubta axaadiistana way ku sugan tahay kutubta fikhigana way ku sugan tahay marka wuxuu un ka mid yahay culumta la baranaya buu ka mid yahay qofku weliba aad waxaa u sahlan haddii uu qofku xisaabta wax ka garanayo way u sii sahlanaanaysaa wadaadadeenna ee fiqiga akhristo sidaad ogtihiin ayagoo aanan xisaab soo dhiganin waa ku rafaadaan laakiin markuu qofku xisaabta yaqaano oo wax garanayo badanaa way u sahlanaanaysaa marka qaabka cilmiga loo barto unbaa loo baranaya ani qaab kaloo goonihi loo baranayo ma garanayo billahi towfiiq sida cilmiga loo barto unbaa loo baranaya wallahu aclam
wuxuu leeyahy saa'ilku sheekh waxaan ahay arday dhaqan ayaan leeyahay shareecada ka soo horjeeda mar kastoon sameeyo waan ka welwalaa waanan ka toobad keenaa haddana nasiib xumo waan ku noqdaa maxaa xukunkiisu noqonay
dhaqan xumadaas qofka uu sameeyo macnaha macaasi buu ku dhacaa macsidaa uu ku dhacay buu haddana ka qowmamoodaa wuu ka tooba keenaa uma wuu ku laabtaa shaydaan baa u siinaya marka waxa weeyaan horta koow yuusan ilaahay naxariistiisa ka quusanin yacnii inuu yidhaahdo dembi baa ku dhacday waa ka tooba keentay mar labaadaad ku dhacday waa ka tooba keentay markaa kabacdii ilaahay kuu naxariisan maayo yuusan dhihin maxaa yeelay allah subxaanau wa tacaala qur'aanka aayado fara badan ayuu rajaha iyo noogu muujiyaa inaan naxariistiisa laga quusanin laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfir dunuuba jamiica mar walba waxa weeye inuu towbada mar walbaba uu la yimaado waa la rabaa inuusan ka quusan raxmadda ilaahay baa la doonayaa waa inuusan naxariista ilaahay marna ka quusanin qofku towbaduna qofka waa ay u furan tahay ilaa qoraxdu ama xagga ay ka soo baxdo ee qarbiga iyo galbeedka ay ka soo baxdo ama waqtulqarqara uu gaaro oo dhuunta hunguriga iskugu timaado nafta inta ka horraysa ilaahay towbada waa aqbalaa marka sidaa darteed horta naxariista ilaahay ka quusanin laakiin waxa weeye waxa kugu xambaarayo in macaasidaas aad mar walba ku soo noqnoqonaysa keenayaahi waxaa laga yaabaa inuu qofkaasi quranaa u suuq uu leeyahay saaxiibbo xun inuu leeyahay meesha marka dembiga badan aad ku gasho oo dunuubta fara badan aad ku gelayso ood og tahay mar walbaba inaad ku dhacayso waa laga hijroodaa waa laga tagaa waa laga haajiraa adoo towba keenay sidii xadiidkii ninkii boqolka dilay aad garanaysaan sagaashan iyo sagaalkii markuu dilo qofood oo nin raahib ahoo iska jaahil oo uu tegey uu ku yidhi towba ma leeyahay uu yidhi tooba ma lihid markaasuu isaga boqol uga dhigay waad ogtiin xadiidka waad garanaysaan markii dambea nin caalima loo sheegay ninkii caalimkaabuu u tegey ninkii caalimkaa wuxuu ku yidhi adigii towbada waxaydan kala xiri karen ma lehe meeshaana aad ku dambowdo dembigiisa dembiga badan aad ku gashay ka hijro isaga tag ardadaas ilaahay lagu caabudo wanaagsan aad oo dadka ahlukhayrka ay joogaan ninkii sidiibu casiimadii ula yimid dhex markuu maraya waa tii geerida ay u timid ilaahayna subxaanau wa tacaala markii dambe uu nebigu noo sheegay inay isku qabsadeen laba malag uu usoo diray malaa'ikatu raxmi iyo malaa'ikatu alcadaab isku qabsadeen uma ilaahay uu xukumay loo xukumay malaa'ikatu raxma inay qaadato lianna towbada wanaagsan uu la yimid marka saaxiibka xunka inaad goyso oo fisqiga iyo maarata xumaanta iyo macaasida sababta kuugu noqonayo oo aad samaysato dad asdiqo wan wanaagsan iyo jaliisu saalix inaad samaysato haddaad weydo waa inaad meesha iskaga hijrooto ilaahay naxariistiisana aadan marna ka quusanin ilaahay towbada wuu aqbala in allaha yakfir dunuuba jamiica wabilahi towfiiq
alxamdu lilah rab alcaalamiin sala allahu ala muxamed wala ali muxamed wax badan ku dari maayo waa sidaa sheikhu u sheegay saaxiibbada xun waa inuu ka fogaadaa ee uu dembigaa la samaynayo waa inuu ku beddeshaa saaxiibbo wanaagsan ilaahayna ha baryo oo baryadiisa yaanu ka quusan ha toobad keeno ilaahayna inuu tawfiiqda iyo yacni waafajiyo oo solansiiyo sida wanaagsan ilaahay ha baryo ilaahay baa kurubaadka fayda ilaahay baa tawfiiqda bixiya ilaahay baa hidaayada bixiya marka ilaahay ha baryo mar walba waxaynu ilaahay ka baryaynaa hidaayo ihdina asiraata almustaqiim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبريو إلهي لغا بريايو هدايدي marka ilbiriqsi kasta waxaynu u baahanna hidaayada inuu ilaahayna hanuuniyo ayaynu u baahanna bale masale kasta waxay u baahantahay hidaayo nebi maxamed muxuu ku ducaysan jiray sala allahu alayh wasalam ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi ilaahu shayga xaqee laysku khilaafo sida saxan igu hanuuni marka ilaahay ha baryo hadduu dembigaasi yahay miduu keligii sameeyo ha iska ilaaliyo gaar noqoshada uu keligii gaar noqonayo khalwada uu gaar noqonayo keligii ha iska jiro waa dhici kartaa bacda dunuub in kelinimo lagu sameeyo marka ta ha iska ilaaliyo ha farabadsado saaxiib wanaagsan inuu yeesho iyo saaxiibbo wanaagsan camal wanaagsanna ha ku mashquulo waxyaalaha dhibaatada ah waxaa ka mid a faraaqa hadduu qofku firaaqo helo camal aanu qabanaynin waxaa laga yaabaa inuu isku mashquulo nafsaka in lam tashqalha biaacati shaqaladka bilmacsiya ahlucilmigu waxay yidhahdeen naftaada haddaanad taaca ku mashquulin oo wax wanaagsan aanad ku mashquulin macsiya dembi bay kugu mashquulinaysaa markaa saas aawadeed waa inuu wakhtigiisa waxa naafica ah ee anfacaya ee khayrku ku jiro ee wanaagsan ee ama khayr adduunya ama khayr aakhira ha ku mashquulo firaaqada ha iska ilaaliyo keli noqoshada ha iska ilaaliyo ilaahay cadamadiisa iyo weynadiisa ha xasuusto istaxi laha kama tastaxi rajulan min saalixi cashiiratika laa yufaariquk waata nebiga sala allahu alay wasalam laga soo wariyey xadiis culamada qaarkood ay quweeyeen ilaahay uga xishood sida markaa nin wanaagsan oo dadka wanaagsanee qaraabadaada ah ka mida ee saalixiinta ah sidaad uga xishootoo kale ilahay uga xishood ninkaasoo marnaba aan kaa faaruqayno mar walba kula joogaan yani waxa weye waa nin agtaada ku weyn waa qaraabadaadii dadkii saalixiintaa baanu ka mid yihin mar walbana waa kula joogaan qofkii waa karaahiyaysanaya xumaan inu tuso dee ilaahay aragga ku arkaaya ku taalacanaya ka weyn la tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayk waxay culamadii hore qaarkood laga soo raray inay yidhaahdeen ha ka yeelinoo ha u ictiqaadin ilaahay cid ku eegta cidda kuugu sahlan yacni ilaahay ha kula weynaado eegmadiisu yacni macaasida qaarkood ama dembiyada qaarkood marka la samaynaayo waa lala dhuuntaa war hebel baa i eegaya ama hebel baa i arkaaya waa laga diiqadoodaa marka dee waxaad ogaataa cid hebel ka weyn baa ku arkaysa ilaahay baa ku arkaya oo ku taalacanaya cadamada ilaahay xasuuso ilaahayna bari baaraka allah fiikum
wuxuu saa'ilku leeyahay saaxiibka ayaa khamriga cabbi jiray sheekh ayaa u tegey hadda wuu fiicnaaday masjidka ayuu laasimo u joogteeyaa xadkii khamriga yaa laga jaraya wuxuu leeyahy saaxiibka waa sheekheeye khamri baa cabbi jiray dabeetana uu ka toobad keenay had masjidkuu laazimay xadkii khamriga miyaa lagu leeyahy mar hadduu ka toobad keenay
bismi illahi raxmaan raxiim horta haddii ay shareecada islaamka ama xuduudda tadbiiqeeda uu jiri lahaa oo meesha la yacnii xuduuddii la oofinayo qofkaasna ama uu qirto inuu khamro cabay ama markhaati lagu helo waxa weeyaan oo markhaati uu qiro waxa weeyaan sharciga waxa weeye xaddu shaarib alkhamri waa laga oofinayaa xadka ilaahayna marna ma dhacayo haddii marka hadda zamanka aan joognoo kale aanan u jeedin cid u taagan shareecada islaamka iyo xuduuddii oofinteedii cid u taaganoo oofinaysaah aysan jirin hadda waxa weeyaan towbada ilaahay uu towbo keeno asagii rabbigiisa ka dhexaysaa macasidaanna waa macsi asaga iyo rabbigiisa ka dhexeeye bani aadam wax kale oo lug ku leeyahay maaha marka sida aan u jeedino marka suuragal ma aha mana annaga nagama suuroobaydo axaad annaas dadkeennaan in yacnii hebel khamru cabaye aan aniga ka oofiye anoo fardiya waxyaalaha fawdada ayay ka mid tahay waxaana iska leh xuduudda fulinteeda yacni dowladaha oo yacni mumakanka ah ee shawkada leh ayaa xuduudda iska lehe afraadu ma laha ee kooxana ma laha jabhadana ma laha waxa iskale dowlad baa fuliso haddii dowladdii meesha ay ka baxday ayna markaas ama xuduudda aynan fulinaynin qofkaa ilaahay uu towba keeno dembiga asaga ilaahaysuu ka dhaxeeyaa ilaahayna towbada inuu ka aqbalo allah ayaan rajaynaynaa insha allahu tacala wallahu aclam
alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu ala muxamed wala ali muxamed xadku haddii aanu markaa imaam mumakan ah oo xuduuddii shareecada oogaaya aanu gaadhin oo iyadoo taa aanu gaadhin ruuxu u toobad keeno dee lama odhanayo ilaaba ilaa waa in xadkii laga oofiyaa walow imaam mumakaniba ha jiro laakiin haddii waxa weeye xadkii imaam mumakani uu jiro oo xuduudda oogaya oo shareecadii ku dhaqaya la gaadhsiiyo markaa dabadeed lama cafin karo markaa dabadeedna isagu markaa ma baajin karo laakiin aaxaadunnaas sida shiikhuba sheegay dadka afraaddooda ama koox is urursatay xuduud iskama oogi karto xuduudda waxaa oogta yacni xukuumaad shareecadii ku dhaqmaysa oo awood u leh oo dee amnigii subtay oo awooddu gacanta ugu jirto ayaa shareecadii xuduuddeedii oogi karta laakiin koox is urursatay ama markaa afraad iyo midhadh ama koox is urursatay iskama oogi karto xuduud yacanii xuduuddu waxay u baahan tahay yacanii sultaan iyo dee awood bay u baahan tahay mana aha markaa wax ridaa'i ahoo kani waa ogolyaha laga oogo kanna ma oggole ha layska daayo yacni saas maaha marka khulaasadu waxay tahay yacni ruuxaasi hadduu markaa ka toobad keenay haddana waxa weeye xuduud markaa la oogayaaba ayna jirin dee man taaba taaba allaahu calayh kii toobad keena ilahay toobadda waa ka aqbalaya kii toobad keena toobadda ilaahay waa ka aqbalaya xataa iqraar markuu sameeyo oo xaakimkii u qirto xuduudda oogaayey hadduu iqraarkii ka laabto ka noqdo markaa lafteeda xadku waa ka dhacaya laakiin bayino hadduu ugu sugnaado oo markhaatiyaal ku caddeeyaan oo sidaa ay ku gaadho markaa imaamkii xuduudda oogaaya shareecada ee sidaa u dabaqaye mid walba ka oogayey mid weyn iyo mid yarba dee hadday markhaatiyaal gaadhsiiyaan markaa xaaladda noocaasa inuu ka ogaabay noqonaysaa laakiin hadda ma aha yacni mid markaa waxa weye muuqata marka khulaasadu waxay tahay iqraarkiisa ruux waa ka noqon karaa waa xadiiskii maacis wuxuu qirtay zino guur horena waa soo maray nebigu wuxuu amray in dhagax lagu dilo markii dhagaxa lagu dilayey ee uu xanuunsaday ayuu wuxuu yidhi dadow i celiya oo rasuulkii igu celiya inna qawmii qarruunii wadakaruu anna rasuula allahi hayru qaatili waa uga soo dhaqaaqi waayeen wuu cararay waa laga daba cararo waa la soo qabtoo deedna waa la rajimiyo dhagaxii baa lagu dilay nebigu goobta ma joogin waa loo sheegay wuxuu ihi ma iska daysaan hadduu toobad keeno ilahay toobadda waa ka aqbali lahay manuu canaana nebigoo ma odhan maxaa u disheen waayo rujuucadoo iqraarkii uu ka noqday ma sheegin ee wuxuu idhi dadkaygaa ikadiya rasuulka igu celiya laakiin hadal aqbali kara ka noqosho aanse daahir ku ahaynoo ku caddayn ama aan aad ugu muuqanayn ayuu sheegay marka taas waxaa laga qaataa calaa kulli xaal hadduu iqraarkii ka noqdo inuu xadkii ka dhacayo marka hadduu toobad keenano ruuxu towbadda ilaahay waa ka aqbalayaa wallahu aclam
su-aaluhu kole way fara badan yihiin wakhtiguna uu dheeraaday intaasina ku soo koobaynaa walaaluhu xiyarka raalliha naga ahaadaan baarak allah fiikum wajazaakum allah khayran ilaahina subxaana watacala mashaayikhda ha ka abaalmariyo asalaamu calaykum waraxmat ullah barakaatu ayuha alikhwatu alakhawaat intaynan ku kulmayno muxaadaro cilmiyeed oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed